trying to find you. I've been like a maniac, insomniac.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo sabtiyo taariikhduna ay tahay afariyo tobanka bisha noofembar sanadka laba kun iyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
idaacaddeenna galabta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xanuunka sukarowg ah oo maanta dunida laga xusayo iyo dadka uu soo rito soomaaliya oo badanaya guud ahaan cudurku wuu sii kordhayaa oo maalin sanadba sanad ka dambaysa inuu sii badanayo ayaad moodaa taana waxaa ugu wacan dhaqankeenna yacni aad u qaabdaran oo xagga raashinka cunidda iyo socod yarida dadka inay isboorts ciyaaraan ama ay ordaan ama dhaqaaqaan ama socdaan laguma karahayo waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo daraasad ay soo saartay kaga digtay nidaamka doorashada soomaaliya barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan mar hores kusoo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daanduray dowladda etiyoobiya ayaa maanta sheegtay in xoogagga gobolka tigray ay jimcihii shalay gantaallo ku duqeeyeen laba magaalo oo ka tirsan gobolka amxaaradda ee etiyoobiya taas oo sii kordhin karta walaaca laga qabo in dagaalka etiyoobiya uu ku fido gobollo kale bayaan ka soo baxay dowladda federaalka etiyoobiya ayaa lagu sheegay in gantaal lagu weeraray magaalada gondar uu burburiyey qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha halka midka kale uu ku habsaday meel aanan ka fogeyn eraboorka magaalada bahardaar ciidanka ethoobiya ayaa muddo ka badan toddobaad dagaal kula jira xoogagga maxalliga ah ee gobolka tigrey ee waqooyiga ethoobiya boqolaal qof ayaa lagu dilay dagaalka tan iyo afartii noofembar oo uu ra-iisul wasaare abiy axmed u diray ciidanka difaaca qaranka in ay howlgallo ka fuliyaan gobolka tigrey kadib markii uu ku eedeeyey ciidamada gobolkaasi in ay weerareen saldhig militari dad ka badan afar iyo toban kun iyo shan boqol oo qof oo etiyoobiyaan ah ayaa la sheegay inay u qaxeen dalka suudaan ee dariska la ah dalka etiyoobiya waxayna hay-adaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ay sheegayaan in dad badan oo kale ay ku sii socdaan dalkaasi jimcihii wakiilka sare ee qaramada midoobey u qaabilsan dhinaca xuquuqda aadanaha michel bashalet ayaa muujisay qayladhaan ku aadan xaaladda sida deg dega ah uga sii daraysa ee gobolka tigrey afhayeenkeeda robert colville ayaa sheegay in bashaleed ay si gaar ah uga xanuunsatay warbixin ay soo saartay amnesty international oo la xiriirta dilwadaareedyo la sheegay inay ka dhaceen deegaanka may katra ee koonfur galbeed ee gobolka tigrey amnesty ayaa sheegtay in sawirada iyo muuqaalada laga helay goobtaasi ay muujinayaan boqolaal qof oo si xun loo dilay waxaa warbixintu ay sheegtay in dhibanayaashu ay u muuqdeen inay ahaayeen xoogsato aanan ku lug lahayn howlgallada militariga gobolada californiya oregon iyo washington ayaa ku booriyey dadka ku nool gobolladooda in aysan u safrin meel ka baxsan gobolka kadib markii ay aada u sii bateen kiisaska dadku uu ku dhacayo xanuunka covid nteen ee guud ahaan maraykanka goboladan ayaa hadda ka mid ah meelaha ugu badan ee uu ku sii baahayo cudursidaha keena covid nteen ee coronavirus xilli aada looga cabsi qabo in kumanaan qof uu cudurka haleelo inta lagu guda jiro fasaxa weyn ee maraykanka ee tanksgifinka oo malaayiin qof ay isaga kala gooshi doonaan gobolada dalka guddoomiyaha oregon kate brown ayaa gobolkeeda ku soo rogtay amar ah in aysan meel isugu imaan karin wax ka badan lix qof gobolka new mexico ayaa isna soo rogay amarkaas la mid ah oo dhigaya in dad ka badan shan qof aysan hal meel wada joogi karin ilaa dhammaadka bisha november gobolka california ayaa isna ku dhawaaqay in qof walba oo soo gelaya uu saddex maalin iskarantiilo gobolkan ayaa noqday gobolka labaad ee maraykanka oo kiisaska dadka uu ku dhacayo covid nneteen ay gaareen in ka badan hal milyan oo qof afartii maalmood ee lasoo dhaafay dalkan maraykanka maalinba maalinta ka dambeysa ayaa noqonaysay maalintii ugu diiwaanka badnaa kiisaska dadka uu ku dhacayo covid nneteen jimcihii shalay oo keliya in ka badan boqol toddoba-iyo toddobaatan kun oo qof ayuu xanuunka ku dhacay guud ahaan maraykanka waxaa hadda ugu dhintay cudurka covid nneteen in ka badan laba boqol afar iyo afartan kun oo qof milatariga faransiiska ayaa sheegay in ciidanka dhulka ee faransiiska iyo diyaaradaha milatariga dalkaasi ay dileen hogaamiye mintida ah oo xiriir la lahaa ururka alqaacida ee maali howlgalkan oo dhacay talaadadii ayaa lagu bartilmaameedsaday bah-aag muuse oo ahaa madaxa milatariga ee kooxda xadjirka ah ee r v i m oo la rumaysan yahay in ay mas-uul ka ahaayeen weeraro badan oo lala beegsaday ciidamada maali iyo kuwa caalamiga ah ee ka howlgala gobolkaas waa howlgalkii ugu dambeeyey oo howlgallo dhowr ah oo ay faransiisku ku bartilmaameedsadeen kooxaha xadjirka ah ee ka dagaalama dalkaasi maali dhegaystayaal warkii dunida waa naga inta
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xanuunka sankarowga amaba kaadi macaanka soomaaliyana xanuunkan ayaa waxa uu soo ritaa dad badan iyadoo goobaha caafimaadka baadhis kadib laga helo xanuunkaasi dad fara badan agaasimaha cusbitaalka aadan cadda ee doctar maxamuud saahid ayaa haddaba arrintan uga warramay wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle horta guud ahaan cudurka uu sii kordhaya oo maalin sanadba sanad ka dambeysa inuu sii badanayo ayaad moodaa taana waxaa ugu wacan dhaqankeenna yacni aada u qaabdaran oo xagga raashinka cunidda iyo iyo socod yarida dadka inay sports ciyaaraan ama ay ordaan ama dhaqaaqaan ama socdaan laguma karaayo raashinkana dadka lagama karaayo inay yacni sokorta isticmaalkeedana waa badan yahay marka taas waxay keenaysaa nooca isaga laba nooc waa nooca koowaad nooca labaad nooca labaad badanaa ruuxii u janjeeraa famili ahaan buu u janjeeraa marka hadduu ku darsado inuu cayilo socodkiina yareeyo suu rabana sokorta isaga cuno taa waxay keenaysaa cudurka inuu marka soo baxo marka ayaan darra waxa taalla waxaa waaye dadkii magaaladii kusoo bateen raashinkoodiina waa batay socodkoodiina waa yaraa saasaa keenaysa in maalba maalinta kasi dambeyso u bato yaa u badan xanuunkan wasiiba Ee, dadka dabcan ee, haweenka maxaa la yidhaahdaa way- way- hadda intaan annaga baaritaan yaroo aan samaynay oo xoogaa fikrad looga qaadan karo inkastoo waddankii dhan aan aaminsanaynin ee, laba arrinba loogama qaadan karo annaga waxaana isbitaal referal ah loo soo diro dadka ay xaalaadka adag ama maxaa la yidhaahdaa dadka safarta qaba ay kusoo hirtaan marka lagama dhihi karo yani saadiska oo waddanka o dhan masalaysa waay laakiinse un fikra laga qaadan karaa waxaa waaya sideed iyo toban kun eh, taqriiban iyo jajab ayaa noo timid s- bisha november bisheedii kaloo sa- laba kun iyo sagaal iyo tobankii iyo maantoo la joogo afar iyo tobankii bisha laba kun iyo labaatankii Eh, hal sano waay halkaa sano waxaan dareennay in maxaa la yidhaahdaa sideed iyo tobankii kun oo yimid iyo jajabkii kun iyo shan boqol iyo labaatan iyo afar taqriiban waxay ahaayeen eh, maxaa la yidhahdaa dad sokor qaba taasoo haddii la yidhahdo percentage ahaan haddii la yidhahdo boqol kiiba sideed yani dadka noo yimaada boqol kiiba sideed yani waa aad u badan tahay adduunka marka laakiin isbitaalkeena waa ka taxafudahaya horta waa hal isbitaal oo hadduu ilaahay kuuran yahay maxaa nahay isbitaal lagu soo dirahayo dadka sokorta qaba marka taas ayaa keenaysa in aysan sideed nambarka uu ka yaraan lahaa haddaanan ahayn isbitaal sokorta loo soo diro daadee u badan
da-da u badan cudurkan waaba la yaqaanaaba waxaa waa labadiisa noocoo one iyo twoga la geela qaybta koowaad qaybta labaad qaybta koowaad waa caruurta badanaa adduunka o dhan way ka tahay boqolkiiba toban ama wax ka yaray tahay hadda annagana waxaan nafteenna eh, laba dhibic sagaalan helnay Eh, dadka kale oo waaweynna waxaan helnay boqolkiiba sagaashan iyo toddobo inay ahaayeen marka badanaa mar walba waxaa badan eh, dadka waaweyntiisa ka badanta dadka yaryar haweenku lambarkooda wuu badnaa sababtu maxay ahayd haweenka waxaa la dhihi karaa adduunka weelwide yani dabcan inay saa ka tahay eh, ma hubo laakiinse haweenka ayaa ragga ooga badan fadhiga Fadhi- socodka waxaa u badan ragga taasaa keenaysa haweenka inay mataqaana uu ku bato
markaad fiiriso sida loola tacaalo dadku ma karsadaan xanuunkan mase inay banaanka imaano sheegaan idiibana la ogaan horta dadka yani cudur laga xishooda ma aha oo masalan eh, h i v oo kale iyo cudur yani laga cabsanayo ma in la sheego laakiin ruuxa wuxuu u badan yahay inuu inkiro maadaama uu ogyahay eh, quyuud badan iyo xuduud ba- yani eh, waxyaalo badan oo waxaa imaanaya hadhow inuu ka tanaasulo suu wax u cunayey suu u seexanayey suu mataqaana subaga isaga cunayey suu sakarta shaha isaga cabaayey marka maadaama uu ogyahay waxaasoo dhan inay imaan doonaan iyo dabcan dad badan oo arkay sakor qaba oo mataqaana iska eh, noloshoodii oo dhanba ay noqotay nin- eh, yani in la yidhaha waxaana yeelin waxaana sameyn waxaana sameynayn ruuxa badanaa wuu wuxuu isku dayayaa inuu muddo inkiro inuu isaga inkiro marka laakiin eh, marka dambe maadaama uu ku keenkeenayso ruuxii uu sii baaba'ayo jirkiisii uu sii yaraanayo ruux walba uu le war maxaa kugu dhacay isagii markaa dareemadii uu bilaabayo inay dareemadii yaraadaan hur uu ka seexan waayo ama cuncun hoos mataqaana hadday dumar tahay eh, ama maxaa la yidhahdaa in, eh, hurdadii xataa uun ay eh, ka xumaato habeenka dhowr jeer u kaco marka ruuxii danta waxay ku qasbaysaa warsaan nolol ma ahee bal dhakhaatiir isaga tag mana waxba laa qaban karin mara adigu maya eh, markaas waa la qaban karaa weli intaysan yani eh, ke- keliyadii fashalmin ama ruuxii un dhabeelin ama wadnihii uusan baabi'in markaas waa run eh, waxaa lagama qaban kara keliyadu dhamaatay mataqaana laakiinse eh, marka ay imaanayaan inta badan waa maraan wax ka qaban karnaa Eh, meelaha uu waxyeeleeyo xaggee ugu badan ee xubnaha bani aadamka hadda eh, m- midda degdega ah waxaa waaye dadka eh, maxaa la yihahdaa n- dareenka lugaha ayaa hadda aada noogu badan noogu badan marka waxay keenaysaa laakiin isla markaana waa aragta hadda wadanka strogii waa batay dadkan alfaalij ku dhacayo lug iyo gacan noqonayo waa batay sokorta ugu badan waxaa keena dad wadno laga hayo oo masalan eh, ama dhiikar uu ku dhacay waxaa ugu badan sokorta waxaa keena dad maxaa la yidhaahdaa eh, xubnihii farihii iyo waxaas la googooyey waxaa ugu badan eh, sokorta ugu badan Eh, ruux maxaa la yidhahdaa kaalintii iyo tabartii iyo socodka uu ruux wuxuu ku leeyahay waa neeftuuraya waa kan waxeynaya waxaa ugu badan wadnihii inuu soo daciifo dadka sokorta qabo ay ku badan yihiin Eh, ruuxii masalan eh, gabar yar buu gursanaya waxaa laga yaabaa inuu ku fashilmo waxaa ugu badan sakarta waxa keena marka waxaasoo dhan waxaa Meelaha weeye ugu fiican maxay tahay
daawada munaasib ku ah cudurkaada nooca uu yahay ta ugu badan waxaa waaye dabcan eh, annaga daawooyinka waxaa waxna waa erbado waxna waa kaniiniyo daawo markii la yidhaahdo laakiin daawo waxaa jira waxyaalo kaaba waxa kaabaya waxaa waye cuntadii saxdeed inaad cunto labo inaad mataqaana exercise samayso oo dhaqdhaqaaqdo ugu yaraan waxaa la rabaa soddon daqiiqo ugu badnaan waa fiican in hal sac socoto waa fiicanta waa ruuxa hadduu hal sac socdo hadduusan cudur ku dhicin ma imaanayo cudurka xataa femingiis hadduu ku badan yahay raashinkana kontaroolo sa hal saacan uu caadaysto inuu inta badan oo toddobaadka lama laha toddoba beri soco laakiin lix beri ama shan beri hadduu hal sac socdo ama uu ordo ama orod iyo isku daro eh, socod boob socod boob- socodka la rabaa socod boob waay socod maa iska laafiyoonaysid waa sawca la raba inaad socoto oo xoogaa yaree neftuur aad dareemayo inaad ruux laxaadsanayo tolele ruuxaad kugu degdegahaya kaas ayaa meelo dhala oo hadhow sokortii xataa haddaad daaweynayso daawadii xataa inay yaraataa laga yaabo saddex daawo haddaa qaadan laba daawo qaadanaysa erbad haddaa qaadanaysa waxaa laga yaaba inaad kaniini qaadato marka dambe waxaa laga yaaba hal daawo inaad kusoo harto maxaa jira dadaalkaadaa badan xagga raashinka iyo xagga socodka dhegaystayaalkaas waxaa ahaa doctar maxamuud saahid oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
hay-adda cilmi-baarista heritabka ayaa warbixin ay soo saartay ku dhalishay qaabka ay ku socdaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa heritage oo haatan ku sugan garowe ayaa wariyaha v o a nuux muuse barjaab waxa uu weydiiyey waxa ay ka hadlayso daraasadda ay soo saareen Eh, nuux waa mahadsan tahay Eh, runtii waxa aan soo saarnay waa faallo faalladuna waa daraaso kooban oo markaas hadba wixii taagan oo aadna degdeg u ah oo in wax laga dhaho loo baahan yahay aan ku diiradda ku saarno anagoo khibradda macadka u hayo cilmibaarayaasha ay hayaan oo dhan isku geyneyna nuxurka daraasada ama faallada waxaa weeye eh, doorashada ho- hofnaanaha lagu galo eh, oo maxaa la yidhahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii middaan la nooc ahayd oo labadii kun iyo lix iyo tobanka ahaa wixii taas ka khaldanaayo dhan ha laga leexdo laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in lasii baradheereeyo haddii taas dhacdana waxaan aaminsannahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay marka runtii waa qaylo dhaan ah ee guddiyada la sameynaya inaysan noqon guddiyo gacan gacan ku rimaysa oo madaxda gobolada iyo kuwa federaalku ay iska soo qorteen shaqaalahoodii iyo ciidamadii iyo sha- xafiisyadii dowladda raggii ka shaqeynayay ee gabdhihii inaan la soo aruurin in doorasho hufan oo eh, dadkao dhan eh, ay danahooda kala dhex arki karaan laguna naaloon karo in laga shaqeeyo lana xasuusto doorashadii hore oo li- labada kun iyo lix iyo tobanka wixii madax ka shaqeeyey oo oo dadka qaraabogadiinhayay oo meel walba yaabka ka dhigay hadda maanta mid xil haya ma jiro marka eh, boobka iyo masuq maasuqa doorashooyinku eh, kama dhalato in lagu balaalo mar qofku meel weyn uu ku gaaro marka eh, shacabkana waxaan ku baraarujinaynaa inaan lagu khasbanayn wixii miiska lasoo saaraba in la aqbalo dhanka eh, guddiga xubnaha soo galoo kale aad ku eedeynayseen dhanka eh, in een, dad u shaqeynaya dowladda iyo arrimahaas muddooyinkii ugu dambeysay xataa qolooyin ka soo horjeeda dowladda arrimahaas waa hadalhayeen maadaama aad daraasadan samayseen ma jirtaa waxyaabo la taaban karo caddeynaya arrinta oo kow iyo laba iyo saddex aad dhihi kartaa ha waa waa waa hubaal weeye oo tanada caddeynba uma baahna xafiiska ra-iisul wasaaraha dad ka tirsan iyo xafiiska madaxweynaha ee dad ka tirsan oo madax ka ah iyo xafiiska madaxweynayaasha gobolada meeshan hadda aan joogno xataa dad ka tirsan iyo ma- ma- shantii maamul goboleed qof kasta qofkii ugu kalsoonaa buu soo qortay Eh, la taliyaal bay soo qoreen ciidamaa ku jira eh, kala duwan oo dad immigration ka shaqeeya iyo kuwo amni lagu sheegayo marka soomaali dad loo qaateena waa ka buuxaan oo kulligood u xaqsoori karaa waa ka buuxaan Eh, laakiin waxaanan diidannahayba inaan aqbalno wixii hadda ka hor la sameeyey ama wax ka liita in la sameeyo waxaa la samayn karaa dad sharaf leh oo cad- oo daacad ah oo ninka madaxweynaha iyo ninkii maamul goboleed madaxweyne ka ah iyo ninkii mucaarada iyo ninka hadda kursi raadinaya ay ku wada kalsoonaan karaan baa soomaali ka buuxa dad loo qaatayna hala keeno gaar ahaanna sidii somalilandna sidoo kale waa in sanadkii hore dad macquulaaba la keen keenay haddana waa in la keeno macquulka nimankaa somaliland kasoo jeeda ee, kasoo jeeda dadkooda ugu odaysan xamar jooga oo aqalka sare ninka haysta ee, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ninka ah odayaashii hore meesha jooga isku yimaadaan dad loo qaateen oo tolkooda ay soo bixiyaan wax oo dhan si saxaa loo samayn kara lakin habkan habkan halabsiga dan- danta dalka kuma jirto arrimaha kale waxaa ka mid ahaa eh, dhanka maamulada la hadasheen oo eh, soo eh, doorashada aqalka saroo kale oo aad eh, ku tilmaamteen inaysan dhicin eh, inaan maaragtay la gacan bidaxaynin A- arrimahaasi horena waa u dhacday haddana way dhacday haddii nidaamkan uu sii socdona waa dhici doontaa
waa saas weeye annagu waxaan un leenahay eh, soomaalidu ama kuwa siyaasadda ku jira ha noqoto ama kuwa karso- karjoogtada ha noqoto annagoo cilmi baarayaal iyo idinkoo saxaafada iyo khubarada kale iyo aqoon-yahanka iyo shacabka waa in aan dad eh, waxna raba waxna diidan aan noqonaa wixii aan daw ahayn aan noo cuntamin in la dhihi karo waxaan qurux badna sababtoo ah eh, man sanna sunnatan sayi'atan fi lislaam falahu ajruhaa baa layihi rasuulku sal alay slam yidhi waxaa markay bilaabaan dhaqan bay noo noqonaysaa annaga waxaan rabaa dhaqanka in la suubiyo aadan cadde allah yarxamuhu iyo cabdisaaq xaaj xuseen marka laga sheekeeyo niman hufnaan baa lagu yaqaanay annaga marka siyaasadeenna dowlad la-aan baan muddo dheer ahayn dad badan baa naga dhintay haddana waxa dhisayna marka wax macquul inaan dhisano waayo laakiin hadda iyo hor alla musuq maasuq iyo wareer iyo jahwareer Eh, in hadda naloo buddhigo nama qabato wixii aan dhib gaarnayna uma qalanto sidaas darteed waxaan leenahay eh, waxaan wax shaqayn kara ma ahan
arrimaha aad ka hadashaan waxaa waxaa jira talooyin aad soo jeediseen oo ilaa toddoba gaarayo waxaa la isweydiinayaa eh, soo kuma habbooneen inta guddiyadan aan la samayn inaad talooyinkaasi soo jeedisaan eh, si markaasi eh, arrimahani wax looga qaban karin waa run weeye eh, talooyinka waa soo jeedinay ilaa saddex daraasaan ka sameynay doorashooyinka oo runtii sanadkan eh, hadda lagu jiro eh, waa soo hadleynay ilaa may baan soo hadleynay eh, mar kale waxaan soo hadalnay august aan soo hadalnay mar kale waa hadalnay marka runtii waa daraasadii afraad oo doorashada aan ka soo saarno afba iskuma aana barin intaasna wax maslaxad guuda oo annaga hadda wax dangooniyo aysan noogu jirin baan eh, soo bandhigaynay toddobadan hadda eh, talo aan soo jeedinayna waxaa ka mid ah in guddigan guddiyadan qaraabakiilka iyo shaqaalaha laga soo bixiyo la ilqeeyo la kala diro oo dad macquula lasoo xoro waa la samayn karaa Eh, haddaan anagu hadda aysan naga maqlinna international community ku khasbi doonta oo lacagta intay ka joojiso eh, ama golaha ammaanka qeyraad laga soo saaray yeeli doonaan marka inay annaga naga maqlaan annaga dadkoodiiya baa u fiican guddiyadaas marka la diro dad loo qaateen oo heybad leh oo hofan in doorashada loo dhiibo horta wax saxa laga shaqeeyo kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay muqdisho oo ku sugan garowe una warramayay wariyaheena v o a nuux muuse barjaab haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa kuwan nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo nuurow weliba sida dhegaystayaashu mar walba inooga barteen heese dabacsanoo ay aada u jecel yihiin oo raalli geliyaan usoo saarnaa toddobaadba toddobaadka ka dambeeya wuu ka daran yahay marka toddobaadkan heesaha horta ma la dhacsan tahay dhammaantood ama qaar ama mid waa sidaa sheegtay caasho toddobaadkan heesaha waan la dhacsanahay weliba waa sugi la-ahay yaah marka waxaan filayaa dhegaystayaashana in ay u riyaaqi doonaan heesaha aan usoo wadno dhambaalka ugu horreeya toddobaadka nuurow haddii aan markiiba ku soo boodo waxa uu naga soo gaaray waa dhambaal tahniyad dhalasho ah oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana loo dirayaa abshir cabdulaahi waraabe iyo mako daahir maxamuud xasan shikinow oo wiil ugu dhashay magaalada mandheera ee dalka kenya dadka diraya waxaa ugu horeysa ayeeye macaan baa la yidhi batuulo aadan maxamed qaar ayeeye ugu yaraan qaar hooyo macaan bay ugu yaraan qaar abooto macaan bay ugu yaraan ilaahay baa gaarsiiy waa tahay iyo hooyo wiile ibraahim aadan iyo dhammaan ilmo ibraahim aadan meel kastoo ay joogaan waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira aabe daahir maxamuud xasan shikinow iyo dhammaan ilmo daahir maxamuud xasan shikinow cabdifataaxa ku jira ismaaciil warda cabdirasaaq cabdiweli cabdiqani cabdiraxmaan iyo cabdulaahi wardheere cabdulaahi iyo bishaare dhoore iyo cabdifataax cabdulaahi waraabe iyo cabdikariim cabdulaahi waraabe macalin cabdinaasir maxamuud waa macalin cabdinaasir maxamed maxamuud shambal shucayb maxamed iyo dad kaloo badan baa la yidhi oo ay ka mid yihiin cabdimaalig cabdulaahi waraabe cabdulaahi daahir cabdi xamdi ayaan la ogaas khadar maxamed nuur xamdi ruun iyo nimco aadan falliir baa la yidhi iyo cabdulaahi aadan falliir iyo firdowse cabdulqaadir iyo deeqo quuliye iyo deeqo yoonis iyo axmed cabdulqaadir warsame ilka case iyo xaaskiisa xamdi axmed iyo warqadda aad bay u dheer tahay farxiyo fawsiya ku jirta daahir cabdi ifraax jimcaale iyo cusmaan shire iyo abti maxamed ibraahim nuunna baa layidhi si gaara baa loo soo qora waa tahay iyo abti abtiyaal kalea ku jira xasan kabiita ku jira iyo cali cabdishakuur dhammaantood iyagoo isku duuban iyoaana ka tegin tamiima ibraahim maxamed nasiib iyo maxamed cali sheekh iyo baarliin maxamed nuur iyo ibraahim cali eerooge baa la yidhi iyo xaaskiisa hindiye macalin xasey dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abshir cabdulaahi waraabe iyo mako daahir maxamuud xasan shikinow oo wiil ugu dhashay magaalada mandheera ee dalka kenya waxay leeyihiin wiilkaasi magaciisa weli go-aan lagama gaarin waa tahay waxay leeyihiin ducada waabahda v o waxaan ku duceynayaa wiilkaasi oo aan ayeeye u ahay in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin adeer maxamed yaasiin kajooje iyo caruurtiisa iyo adeer cabdikariim khaliif jiiqaale iyo caruurtiisa adeer cabdulaahi khaliif jiiqaale iyo caruurtiisa iyo adeer cabdulqaadir duraan cabdi maxamed cabdulqaadir kajooje iyo maxamuud cabdulqaadir kajooje axmed cabdulqaadir kajooje xamdo cabdulqaadir kajooje iyo sagal cabdulqaadir kajooje fardowsa cabdulqaadir kajooje waxaa kaloo ku jira cabdishakuur iyo xasan xuseen dhammaan reer kajooje waxaa kaloo dhambaalka ku jira maxamed muuse cabdulaahi iyo cabdixareed maxamed haaruun cabdiraxmaan abshir iyo dhammaan ehel iyo asxaab waxa ay tahaniyad ay u dirayaan baa layidhi aabe cabdulqaadir kajooje iyo eedo fartuun siciid kabtan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada galdogob taariikhdu markii ay ahayd bisha oktoobar waayahay maalinta lama sheegin laakiin oktoobar ayay ahayd sanadkan labada kun iyo labaatanka gabadhaasina waxaa loo bixiyey salma salma waxaan leenahay ha noqotay tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal nuuro ma maqli jirtay luuqaa la igu soo diray meel gaaba dhambaal iga soo galay oo dhinacayga aan ku bilaabaya dhambaalkan waxaa la yiri waxaa tahniyad aroos halkan ka diraya reer cabdulaahi cabdi xiirey reer jimcaale baraale xaashi cabdulaahi cabdi iyo sidoo kale maxamed salaad jimcaale juweyriye cabdulaahi sheikh nimco axmed wehliye iyo farxiye axmed cabdi farxiye aano waan salaamaya farxiye mar hore ay ugu dambeysay waa asxaabtii xamarey waa tahay waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ee tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda maliyuun daahir jimcaale iyo aadan maxamed jimcaale oo dhowaan ku aqalgalay baa layidhi magaalada muqdisho waa lixdii bishan aan ku jirno novembar ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano ayaan ugu ducaynay waxaanan u raacinaynaa bay yidhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraaxee taa ogaada oo aa tahay waxaan filayaa inaydin dhegeysanayaan waa tahay waxaanu leenahay isku waaro oo ubadda kheyr qaba kala hele caasha heesta ugu horeysa waa heesta jacayl waxaana ku luuqaynaya fanaaniinta cabdi hoolan iyo ikraam caraale
Thank you. intaasaan ku dhaafno codadka labada fanaan cabdiholan iyo ikraam caraale waxaan filayaa dhegeystayaasha mid ugu horeysa nuuro horta inay kaa hayaan taas waa lagaa qabta haddii lagugu raacsan yahay inay aada u wanaagsaneed iyo haddii kale marka kuwa kuwa kale ayay dhegeystayaasha sugayaan marka bal dhambaalka xiga ma dhinacaga mase dhinacayga waa dhinacayga caashe ee waana tahniyad dhalasho waxaana diraya faysal maxamed jaamac iyo hoodo ciise maxamed sulaaqe aadan cali iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed muuse maxamed ibraahim ciise maxamed iyo cabdiraxiim maxamed waa cabdiraxiim axmed maxamed iyo maxamed cali cali dhammaan asxaabtana waxa ay tahniyo dhalasho hawada u marinayaan ibraahim yuusuf cawil iyo hinde maxamuud oo wiil ugu dhashay deegaanka beledhiig ee gobolka togdheer ducaduna waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay eh, wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aaminayaan raacinaya dhambaalka aan soo qabanayana wuxuu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka diraya waxa ay yihiin baa la yidhi reer isaaq dhurre oo kala ah sacdiye isaaq dhurre luul isaaq dhurre nimco isaaq dhurre nadiifo isaaq dhurre waa dhammaan reer isaaq dhurre nadiifa ku jirta shamse way ku jirtaa nasre lagama soo tegin xasan waa lagu soo daray ibraahim aadan iyo iyo cali waa dhammaantood ilmo isaaq dhurre si qurux badan bay usoo qoreen way ku mahadsan yihiin waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira maxamed mukhtaara dhurre iyo nimco mukhtaar dhurre iyo xaawo mukhtaara dhurre iyo isaaq mukhtaara dhurre iyo hooyo hirey aadan sheekh iyo hooyo bishaaro cali sheekh dhambaalka gadaal buu kasii furfuranaya maxay tahy eedda muslimo salaada ku jirta dhammaan reer isaaqa dhurre iyo dhammaan reer mukhtaara dhurre waxa iyagoo isku duuban tahaniyad dhalasho ay u dirayaan nuur isaaq dhurre iyo nuurto cali sheekh oo ay gabar ugu dhalatay magaalada doolow ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya baa la yidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey farxiyo nuur isaaq dhurre ducada iyo heesta waa v o a soomaali waa lasoo turay maba la isluurinba adinka idiin taallaa laleeya nuuro waana sugaya dhegeystayaasha
waa tahay caasha intaba waan haynaa ee, ducada waxaan leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigo ee, walad saalix ah oo dadkeeda iyo diinteeda iyo ummadeedaba anfacda ee, heestana waxaan filayaa in aan waayo waayo soo xusuusi doono dad fara badan ama dhegeystayaal fara badan caasha goormaa kugu dambeysay ciyow biyaha keen ciddaa oomane ceelka jiidowgiisaan lacaato beecirka waa soo ciiraamiyoha goormaa kugu dambeysay nuuro cuud caleyntiisa soo carfow hayse yaa salaam cirku waa soo cir cuud caleentiisaa soo carfow hays cirka waa soo ciiraamiyohaya
waa runteed waa sawir aad iyo aad u qurux badan moogtahay dhul wanaagsan roobka uu helay een, barwaaqo ay ka jirto dadkii maaragtay iyo xoolihii intuba ay maaragtay raxmadda ilaah ku raaxaysteen marka cirka nuuro wax ka qurux badan hadda tusaalahaas la bixiyey marka cirka uu roobka isa soo xirxiro oo saxansaxadii ay udugeeda uu ku soo galo dhulka uu mugdi soo noqdo roobka dhibicda ay u dhiman tahay bal quruxdaas qiyaas goorma igu dambeysa roobkaas maaragtay carafta roobkaas caasha waxaan la yaabanahay roobka halkaa ka da'a waa halkii waa halkii gabaraan saaxiibo ahayn oo xamar joogta ay tiri allow ya haddoo kale baadiye ari igu raacashay
roobka waa haynaa laakiin carafta halka kuma hayna waa yahay ee, oo weliba oo weliba intaysan intuusan roobku dhibicdiisa aysan soo bilaaban udugga uu kasoo hormarayo oo qofkii caraysan xataa uu farxad ku- ka qaadayo waa tahay aan dhegeystayaasha iyo heestaasi la yaabka leh aan dhexdooda isaga baxno waa ceel ka soo jeedi iyo fanaanada allah u naxariistee faadumo qaasim hilowle
Yeah.
waa tahay dhegaystayaal waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ceelka soo jiid iyo fanaanada faadimo qaasim hilowle dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno ugu horreyntii ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha ibraahim aad halkan waa liisoo abtiriy cuudkin oo lagu soo daro waata cuud caleyntiisa haddaan ka sheekaynaynay iyo nuur xasan nuur bukhaari baa la yiri aad ayaan idin salaamayna baa la yiri waata waan idinka guddoonay mid lamidana hawodaan idiin soo marinaynaa marka xiga ay yidhaahdeen waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya dadka kale ah aabe ciise maxamuud ubadkiisa iyo xaasaskiisa baa la yiri waa tahay waxaa ugu horeysa hooyo caasho cabdisalaan iyo ubadkeeda baa layiri cabdisalaan axmed yuusuf xaaskiisa iyo ubadkiisa awoowe cabdisalaam xirsi iyo ubadkiisa eedda xaliimo ciise iyo inankeeda baa layiri iyo saygeeda iyo eedda batuulo maxamuud waa batuulo maxamuud iyo ubadkeeda eedda xaliimo maxamuud iyo ubadkeeda dhambaalkan si cajiiba loo soo qoray waxaa kaloo ku jirta eedda muxubo salaad inankeeda iyo saygeeda baa la yiri iyo habaryaro aamina cismaan iyo ubadkeeda habaryaro xaawo cismaan iyo inankeeda baa la yiri waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira habaryaro xaliima muuse xasan iyo ubadkeeda iyo saygeeda baa la yiri dhammaan ilmo maxamuud yuusuf iyo ubadkooda dhammaan ilmo jaamac yuusuf iyo ubadkooda dhammaan ilmo cabdisalaan xirse iyo ubadkooda dhammaan ilmo axmed yuusuf iyo ubadkooda dhammaantood iyagoo kala jooga baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo dhalasho ah hawada u marinayaan marwo kayf cumar maxamuud iyo cabdisalaam ciise maxamuud oo wiil ugu dhashay taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirnay koob iyo tobnaad ee sanadka labaatan labaatan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari baa la yidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise cabdisalaam ciise waxay leeyihiin ciise noqo d d d baan yidhi mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfacasaan usoo qabtaa oo la yaab leh annaguna waxaan leenahay aamiin aamin ayaan ana u raacaya caasha dhambaal kale oo qurux badan oo hambalyo dhalasho ah ayaan halkan ku hayaa waxaana diraya dadka kale ah cabdishakuur xasan cusmaan iyo maryan xasan cusmaan maxamuudiye xasan cusmaan iyo zuweyda xasan cusmaan iyo aabe maxamed macalin yuusuf adeer xika macalim yuusuf adeer sadar macalim yuusuf waxaan filayaa caasha dhambaalkan toddobaadka hore inuu na soo maray waxaa kaloo ku jira adeer maxamed macalim yuusuf iyo adeer cabdinaasir macalim yuusuf adeer hilaal macalim yuusuf iyo zakiya macalim yuusuf jaaliye macalim yuusuf iyo maa-ide macalim yuusuf hooye aamina abshir cabdi iyo aamina xasan cusmaan iyo dad kale oo aada u fara badan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan eedda asma macalim yuusuf iyo saygeeda adeer xasan cusmaan yarow oo ay gabre ugu dhalatay xaafadda qaahira ee gobolka baay waxaan filayaa magaalada baydhabo inay tahay ee gobolka baay maadaama qaahiradan aan dhowr jeer aragnay caash aawen xaafadihii kale ee magaalada baydhabo ee gobolka baay baydhabo janaay
xaafadaasee malaha ka shidantahay xaafadaasi ka shidantah waayahay waa mahadsantiina anaguna leenahay maadaama ay ku taxan yihiin barnaamijkeenna gabadhaasi u dhalatay eedda asmo macalin iyo adeer xasan cusmaan waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhinaca heesaha ee barnaamijka dhegeystayaashaan ugu talagalnay mar kale haddaan jalleecno waxaan soo qabanayaa nuurow mid ka mid a heesaha waa heesaha dadka is aroosay aada u jecel yihiin ma is aroosna horta magaceeda masaxay mise magacyo kale leeda dabcan fanaankii iyo abwaankii sameeyeyaa naga yaqaana eh laakiin waxaan filayaa inaad saxday mees aroosnaa weliba macaan mees aroosnaa yah fanaanka waa fu-aad cumar marka heestan ayaan dhegeystayaasha markana dhegahooda kusii deynaynaa
waxaan filaya inaad ka wada hesheen heestaasi mees aroosnaa iyo fanaanka codka macaan fu-aad cumar halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington caasha haya dhambaalka xiga dhambaalka xiga bahda v o a bacda salaam baa layidhi waa lasoo koobay waa tahay waa idinka guddoonnay marka xiga baa layidhi annagoo kala ah hooya canab axmed sheekh iyo saygeeda cabdi maxamed diirshe waa cabdiyare iyo faadume axmed sheekh iyo walaalkeed waxaa layidhi faadume axmed sheekh iyo wiilkeeda siciid tahliil iyo sahro maxamed aadan iyo gabadheeda cabdikariim axmed sheekh iyo xaaskiisa muno axmed faarax cadaawe iyo xaaskiisa safiye iyo caruurtooda sahro axmed sheekh iyo saygeeda axmed firdhiye iyo caruurtooda iyo bashiir axmed sheekh iyo caruurtooda waa bashiir axmed sheekh iyo caruurtiisa cabdulqaadir axmed sheekh iyo xaaskiisa nasteexo sheekh muuse kayf axmed sheekh iyo saygeeda iyo saadaq faarax ducaale iyo aabe diirshe faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa baa layiri iyo cabdidhoof diiriye faarax iyo xaaskiisa liibaan diiriye faarax iyo xaaskiisa dhambaalka gadaal buu kasii furfuranaya markaan israada wuu soo dhamaaday gadaal buu ka furtaa waa tahay cali mataan waa cali mataan sabriye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aweys faarax xuseen carab iyo xaaskiisa maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan iyo raxmo bashiir iyo farxaan waa raxma waa maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hinde axmed xasan raxmo bashiir iyo farxaan baa la yiri iyo bashiir guuleed cilmi iyo xaaskiisa iyo cabdi islaweyn iyo xaaskiisa nasre qoorleex iyo ugu dambeyntii hodan aadan sheekh iyo caruurteeda axmed iyo saxarla iyo qaar kaloo badan waata aad badmaadsantiin waxay kala joogaan dhammaantood sweden canada maraykanka qaahira britain norway finland holland kenya turkiga iyo soomaaliya stra waa sii socotaa weliba australia qaar baa jooga uganda koonfurta suudan iyo meelo kaloo badan waa la kala tegay alla isu soo ururay waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay tahaniyada u dirayaan maxamed diiriye faarax iyo sofia fredrikson oo gabar igu dhalatay magaalada stockholm ee dalka sweden waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabadhaasi noqo tii soo barbaarta baa layidhi ducadana waa idinka le waayo baa layidhi v o datiin bal u ducee sofiya iyo diiriyo gabadhaasi ku dhalatay sweden magaalada stockholm waxaan leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigo tii diinteeda dhuuqsata dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin ayaanu leenahay dhanbaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah muumin xasan siyaad iyo marwadiisa aamine xasan dirow iyo caruurtooda xaaji xuseen xasan dirow iyo ubax xasan dirow aabe sheekh maxamed iyo raaxa cabdi cabdulle xaliimo cabdulaahi xasan iyo abukar xasan dirow cusmaan xasan dirow cabdiraxmaan xasan dirow ayaa ku jira iyo muumin xasan dirow cabdisalaam xasan dirow iyo dhammaan reer xasan dirow iyo asxaab aana lasoo koobi karin bay yidhaahdeen oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan cibaade xasan dirow iyo saygeeda sheekh xuseen sheekh maxamed oo dhowaan ay gabarh ugu dhalatay dalka u k gabadhaas oo loo bixiyey xanaan sheekh maxamed xanaan waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana minagaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya dabcan barnaamijkan aan kusoo xirayna waxa uu toddobaadka naga soo gaaray asxaab badan si qurux badan baase loo soo qoray waana tahaniyad dhalasho oo farxad leh sida ciwaanka laga soo dhigay waxaana diraya cabdikariim waa cabdiraxiim axmed maxamed waxaana dhambaalka diraya cabdiraxiim axmed maxamed iyo hoode ciise maxamed iyo sheekh aadan cali nimcaan jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan shiine maxamed muuse maxamed iyo khatra cali maxamed faysal maxamed jaamac iyo maxamed cali caalin iyo ugu dambeyntii siciid saleebaan maxamed dhammaan iyagoo isku duuban reer maxamed dire baa layiri waxay tahnay dhalasho gaarsiinayaan fu'aad cabdi cilmi iyo anisa axmed oo ay gabar igu dhalatay cisbitalka umulkalkaal ee magaalada burco sagaalkii bishan aanu ku jirno novembar ee sanadkan laba kun iyo labaatan ducada gabadhaasi yarna waa caashicuud baa layiri waata gabadhaasi waxaan ugu duceynaya in ilahay uu ka dhigmidii soo weynaata ee soo korta ee kaalin wanaagsanna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey maadaama ay dhambaalada toddobaadkan caashay u badnaayeen dhalashooyin waxaan leenahay inta noo dhalatay ee soomaalida ah waxaa ilaahay ha ka dhigo owlaad saalixiin ah inta isguursatana ilaah ha kala siiyo owlaad barakaysan aamiin heesta ugu dambeysa ayaan soo gaarnay iyo gabagabada barnaamijka caasha haye dhinacaygu ma usoo tuurtay waa sidaas mar haddaan dhinacayga usoo tuurtay dhegeystayaasha waxaan ku rajaweynahay nuuro inay raalli ka noqon doonaan dookhan wanaagsan waa siday ila tahay maybe inay dadka qaarna igu raacaan qaarna igu diidaan laakiin in aad la igu raaci doonaan rajeynaya waxaa heestaan soo qabanaya ay tahay heestii daalo oo malaxa dhowaanahan dhegeystayaasha barnaamijkan aan dhegahooda kusoo dhicin waa cajiib daalayaashu waa badan yihiin caashaay hal daalaa jirtay laakiin een, heesaha daal- daalooyinka heesaha daalaa badan aad iyo aad tilmaankaan ku raacshayno tabaanayeeno haddaba kuu baxday aad iyo aad waa fanaanadii layaabka lahayd hibe maxamed hibe nuura iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa noo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku maqashaan wararkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay toddobaadkiina soo dhaafay aynu ku bilownay saddex qof oo isku qoysa ayaa ku dhimatay miino ku haleeshay deegaanka la yidhaahda dharkangeenya oo ku yaala gobolka sool dadkaasoo xoolo dhaqata ahaa wariyaha v o d lascaanood cabdikariim olol ayaa arrintaasi ka waraystay sakariye cabdilaahi xirsi gudoomiyaha degmada dharkangenyo
meel u jirta magaalada toddoba kilomitr qiyaas ahaan baa qarax ka dhaca dad soo guuray oo reer baadiye ah ayaa meel miino ku aasneed oo waa- meesha waa meel xuduuda marka hore markaan kaaga warramo degmada waagii hore toddobaatamiyadii sagaalkii saban saban miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan marka miin- miino kamida miinooyinkaas baa ku qarxay saddex qofna way ku dhimatay dhowr tiro ilaa sideed neef oo geelana waa ku baxdeen waxa qarxay muxuu ahaa markaa dadkaasi ku qarxay waa miino ee lagu aasay waagii dowladaha etoobiya iyo soomaaliya meesha ci- ciidamaha deganaa guusijeedada ciidan la yidhahdaa deganaa jira dowladda soomaaliya marka miinooyin baa lagu aaso xiliyada dowladaha xilligaa deganaa ku aaseen seven sevenkii wixii ka dambeeyey laba wiil oo ilmaadeer oo la kala odhan jiray een, jaamac cabdi cabdiqaadir bile xaaji ee, iyo maxamed qadar bile bile xaaji iyo adeerkooda la odhan jiray cabdi cabdirashiid bile xaaji jaamac oo geel la joogay marka geeli iyo ayagaba qaraxaasaa saameeyey marka saddexdoodiina way ku dhinteen sideed neef oo geelana meesha way kaga baxday sidee baa lagugu sheegay xogta een, miinadan haleeshay dadkana ay ku dhinteen markaad dadka deegaanka aad waraysateen Een, horta markuu roobka do-o baa miinooyinku soo dhawaadaan inta badan banaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saaraan miinooyinku soo dhawaadaan marka xilli een, shantii iyo qadar shan iyo toban daqiiqmeelaha ay ahayd geeli isku soo urursanayeen baa geeli marka ay la socdeen ay ku istaageen miinadii soo dhawaatay markaa xilli maadaama meesha noo loo soo noqraacay oo roobka ku badnaa marka qaraxa sidaas oo ku dhashay waxay garaacayeen ma ahayn ee wuxuu ahaa wax een, miino soo dhawaatay oo roobka soo saaray meelaha ay aadka ugu badan tahay deegaanka dharkayn waxyaabahan haraadiga miinada ay dhulka ku jirto waa xaggee Ee, hadda meesha ay ay ka qaraxday oo kale oo la yidhahdo labadismaal oo toddoba kilomitr u jirto ee, meel la yidhahdo gubatacaad oo ayada lafteeda ilaa saddex kilomitr magaalada dhinacan maxaa la odhan jiray galbeed ka jir ee, dhinacan een, waqo- een, ba- ee, galbeed ka jirto hadda tan qaraxday waqooyiga ka jirta mid kale oo ay- ayadana dhanka een, bariga ka jirto magaalada dhan way ku hareeraysan tahay afarta barjo way ka- way kaga aasan tahay culays intee leeg bayna ku haystaa ka mas-uuliyiin ahaan Ee, hadda dadka aan aadka ugu walaacsanna waa dadka ilaa soona burca kasoo guuray oo dadka magaalada aada uga fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorshaheeda iyo sistamkeeda la socon oo hadda ay kamid yihiin een, raggaa meesha ku go-ay geelaa meesha ku go-ay ay kamid yihiin taasaaba hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisa annagoo mid hore qorshahaasi aynu ku noolna haddana kan baaba xaalad kaloo deegaankii walaac kusii kordhiyaba ah maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto halistaa miinaduna ay si weyn ugu jirto horena walaac badan aad uga qabteen idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan ay idinku soo hayaameen annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaa soo biiray ee, qorshahoodan ku mashquulsaneen qorshihii hore ee dadka yagii hore ee saameynta how- howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay ca- een, carruurtii markay arkaan waxa iyo in aysan u dhowaanin ee soo sheegaan Een, waxay sitaan oo macnaha ilan wuxuu caruura taladu intaa boqol kiiba boqol qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray waxay saamaysay ku qaraxda mooyaane ee dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiinoo wacyigelinna ma gaadsiin karno waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono wixii dhaawacana qaadno wixii dhintayna aan macnaha markaasiisu aan aafno intaa unbaa hadda xaaladdu aan qaban karnaa wixii wacyigelin aan gaadsiin karnana waan gaadsiinaynaa dhulka miinooyinkana ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aada u sawiri karaysa qofka ku dhegaysanaya guddoomiye waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalug dhabalugadyada dadka ay qaadaan iyo meelihii cala ay ka soo jignaayeen dadki marka ciidamada markaa meesha deganaays oran kareen ee ama waxaa idiin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ama ciidanka lugeyna idiin soo mari kar meelihii is oran kareen oo dhanba ay ku aadsan yihiin cid timid oo hadda ka saartayna ma jirto kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada dharkeyn geeyo zakariya cabdulaahi xirsi waxa uu warramaya wariyaha v o d lascaanood cabdikariim olol haatana magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyey waxaa qaar ka tirsan gobolada soomaaliya ka da-ay roobab xooggan oo saamayn ku yeeshay dadka nugul gaar ahaan barakacyaasha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacyaasha ah ayaa lasoo sheegaya in qoysaskaasi ay la kulmayaan xaalad adag oo bani-aadannimo dhinacaasi magaalada dariska ee afgooyana roobab ka da-ay ayaa biyo badan dhigay guddoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi cumar bulaalow oo ay v o a du la hadashay ayaa sheegay in kumanaan dad yahay ku barakaceen fatahaadaha magaalada afgooye iyo tuulooyinka hoostaga halkaas oo dadka ay duruuf adagi ku haysato guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in beerihii fatahaadaha ka badbaaday uu baabi'iyey ayax maalmihii lasoo dhaafay duldegay magaalada afgooye wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa arrintan guddoomiyaha ka waraystay aad baad umahadsan tahay deegaanka degmada afgooye dhibaato fatahaad oo aad u culusaa ka dhacday dadkii waa dad oo fatahaadyada ay kusoo nanaqatay fatahaadyada hadda ka dhacayna waa tii labaad hadda waxaa kaloo jiro in oo dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan meelaha laga barakacayna waxaa ka mid ah tuulada xaafadda aytire siigaale raqayle baarkule iyo tuulooyinka kusoo dhow degmada afgooye oo ay ka mid tahay tuulada mareerey sabiib canoole idimow jambaluul baldooska ilaa iyo zona basra dhibaato aad u bacan oo weli aan la arkin masiibo rabbaani waayaan dhihi karaa tan mid aan annaga ka maamul ahaanne aan awoodeyna aysan gaarsiisaneyn xaaladda ay jirto dadkii waxaa haysto kaneeco la-aan kaneeca jirto mara kaneeca ma haystaan teendhooyin ay galaan ma laha meeshii markii ay ka barakaceen waxay iska joogaan meel bannaan roobkaas ku da-ayo dhibaato aan weli la arag aan soo marin sanadihii ugu horeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey baan afgooye ka dhicin ayaa afgooye ka jiro kaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada afgooye aweys cabdulaahi cumar bulaalow waxa uu warramay wariyaha v o da cabdiqaadir maxamed mursal samakaab intaasina waxaa dhegaystayaal noogu eeg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inta barnaamijkan oo kale aynu mar kale ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intoon idaacadan idaacad limada isugu iman doona